أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andulus oo aad si toos ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin inshaa allah maxay salka ku hayaan loolanka awood raadsi ee geeska afrika maxaanse ka ognahay in kayballada internetka iyo xogta dijitaalka ee muhiimka ah ee bariga dhexe ay maraan biyaha geeska afrika warbixin ayaan caawa idinkaga haynaa xaggee ayay u jihaysan doonaan ciidamada xabashida itoobiyaha ee ku sugan soomaaliya haddii uu soo idlaado mashruuca kufaarta afrikaanta ee marxaladda gebidhaclaynta ah hadda ku jira shil ay ku dhinteen ku dhowaad toban qof oo ka dhacay mid ka mid ah magaalooyinka dalka kenya kooxda ridada soomaaliyaha oo sii laba jibaartay dhulboobka ay ka wado magaalada muqdisho iyo dhul qubuuro soo ahaa tobankii sane ee lasoo dhaafay oo dadka lagu duugi jiray iyo degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo lagu caleema saaray nabadoon cusub qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan maxay salka ku hayaan loolanka awood raadsi ee geeska afrika maxaanse ka ognahay in kayballada internetka iyo xogta dijitaalka ee muhiimka ah ee bariga dhexe ay maraan biyaha geeska afrika warbixin amuurtaasi daran waxaa inoo haya bashiir muxiidiin abu eyman danaha dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ee quwadaha dunida ay ka leeyihiin geeska qaaradda afrika ayaa sii siyaadayey arrinkaas oo keenay in colaadaha iyo loolannada ka jira mandiqadda ay sii xoogaystaan colaadaha ka dhex taagan dhinacyada isku haya maamulka dalka itoobiya iyo goodisyada ay hawada isku marinayaan adis ababa iyo asmara ayaa hadda ah waxa ugu weyn ee dagaal caalami ah u horseedi karaa geeska qaaradda afrika halka dagaal ka sokeeya ee ka socda dalka suudaanna oo isna mandiqadda ku soo jiidayo awoodo shisheeye oo dhammaantood manfacdoon ah siyaasadaha isdiidan ee geeska qaaradda afrika waxaa la rumaysan yahay inay salka ku hayaan loolannada u dhexeeya bariga iyo galbeedka gaar ahaan shiinaha iyo maraykanka kuwaasoo dagaalka qabow ee ka dhexeeya u soo raray afrika waddanka jabuuti ayay labadan dowladood ku leeyihiin saldhigyo waaweyn waxayna halkaas geeyeen qalab militari iyo mid basaas dowladaha dhacageeska qaaradda ayaa u muuqda kuwa aan faham sidaas si weyn ka haysan muhiimadda ay dalalkooda u leeyihiin loolannadan waxayna ku mashquulsan yihiin isku hurinta colaado dhexdooda ah sida uu sheegayo falanqeeye idriis ayaad afar dowladood ayaa la isku raacsan yahay inay ku midaysan yihiin mandiqada juqraafiyadeed ee geeska afrika halka ay ku lamaanan yihiin afar kale oo iyana saameyn ku leh geeska siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo amni ahaan intaba
والمنطقة التي تنطبق عليها الخريطة التي تشبه وحيد القرن الذي سمي المنطقة على اسمها بالقرن الأفريقي هي أربع دول
taariikh ahaan gobolkan ay qariiradiisu u eg tahay gees laguna magacaabo geeska afrika wuxuu ka kooban yahay afar dal waana etoobiya jabuuti ereteriya iyo soomaaliya kuwan waa afar dal oo aasaas u ah geeska afrika hase yeeshee marka magacaasi loo adeegsada micnihiisa siyaasadeed ee ballaaran waxaa loo tixgeliyaa isku xirnaan ka dhexaysa dalalka gobolka isku xirnaantaasi waxaa ka mid ah isdhexgalka qowmiyadaha xiriirka juqraafiyadeed iyo isku tiirsanaanta dhinacyada amniga iyo siyaasadda sidaasi aawadeed afartaasi dal waxay la bohoobeen afar dal oo kale waxaana la sameeyey urur goboleedka loo yaqaana igad afarta dal ee kale waa suudaan koonfurta suudaan kenya iyo yuganda taasoo tirada guud ka dhigaysa siddeed dal bishii disembar eritariya way ka baxday ururka asmare caadi ahaan mar weliba way ka baxdaa ururka mar kalena waa ay ku soo laabataa haddaba guud ahaan igad waxaa loo tixgeliyaa urur ay ku midaysan yihiin siddeeddaasi dal مجموعة الإيجاد آه، في الف- في ديسمبر 2025 انسحبت منها إريتريا لكن كالعادة إريتريا تنسحب وترجي تنسحب وترجي عموما صارت ثمانية دول dagaalada dib uga soo cusboonada ee waqooyiga itoobiya ee u dhexeeya kooxda t b l f iyo dowladda xabashida itoobiya ayaa la rumaysan yahay inay sabab u noqon doonaan inuu sii holco loolanka geeska waxaana colaadan gadaal ka taagan laacibiyiin waaweyn oo xal u arka in itoobiyada uu hogaamiyo abiy axmed ay burburto ama ugu yaraan ay wiiqanto dowladda masar oo itoobiya ay isku hayaan biyo-xireenka webiga niil ayaa la sheegay inay ciidamo iyo qalab basaas geysay dekedda magaalada musawac iyadoo fulinaysa heshiis iskaashi amni oo sannaddii labada kun shan iyo labaatanka ay la gashay eritereya suudaan ayaa iyana sidaas isla mid ah ku eedaysan in xubno ka tirsan mucaaradka itoobiya ee dalkeeda ku martiqaaday waxayna u furtay mucaskaraad iyo goobo ay iska soo abaabuli karaan waxaana muuqata in jenaraal alburhaan uu qaatay siyaasadda ah qaniyo qaniyo ayay kaa fujisaa suudaan waxay ka jawaabaysay isgarabsiga u dhexeeya imaaraadka itoobiya ee lagu taageerayo maleeshiyaadka janjawiidka ee loo yaqaan dacmu sariic sida ku cad warbixinadii ugu dambeeyey ee soo baxay geeska afrika wuxuu wadna u yahay loolnada caalamka ka socda isagoo dhan walba cilaaqa kale leh sababtoo ah waxaa maro marinbiyood iyo badcas oo muhiimaddan u leh ganacsiga caalamiga ah
آه، يمكن نرجعها إلى ثلاثة أسباب السبب الأول في وجهة نظري أنه هي المنطقة المطلة على باب المندب في البحر الأحمر باعتبار أنه باب المندب أهم arrintan waxaa loo aanayn karaa saddex sababood sababta koowaad sidaan anigu qabo waxay tahay in gobolkan uu ku teedsan yahay marinbiyoodka baabulmandab ee badda cas waana mari loo tixgeliyo mid istraatiiji ah oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee gobolka waxa uu isku xiraa dhowr bad iyo gacanno biyood isagoo qayb ka ah jidka isku xira badweynta hindiya gacanka cadmeed badda cas iyadoo lasii maraya kanaalka suweys iyo badda cad ee mediteraneanka sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray midowda afrika qiyaastii labaiyo toban ilaa shan iyo toban boqolkiiba shidaalka iyo gaaska dunida ayaa mara marinkan sidoo kale ku dhowaad boqolkiiba soddon ganacsiga caalamiga ah ee badda ayaa sii mara baabulmandab kadibna badda cas iyo kanaalka suweys si uu ugu sii gudbo badda mediteraneanka 30% من التجارة العالمية البحرية تمر عبر آه، باب المندب البحر الأحمر ثم قناة السويس إلى المحيط إلى البحر الأبيض المتوسط tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo yuhuudda oo isku dhinac ah iyo iiraan wuxuu bariga afrika soo jiitay indhaha caalamka sababtoo ah dhammaan isgaarsiinta iyo macluumaadka lagu wadaago internetka ee mandiqadda loo bixiyey bariga dhexe ayaa mara geeska afrika daraasad cusub ayaa bannaanka soo dhigtay in dhammaan kayballada ama fiilooyinka internetka ee laga isticmaalo bariga dhexe gaar ahaan khaliijka waxay martaa badaha jabuuti iyo kenya taas oo ka dhigan in gobolkani fure u yahay dhaqaalaha ugu xooggan qayb ka mid a qaaradda aasiya أضف إلى ذلك المنطقة نفسها صارت أهم ممر للقابلات العالمية وكيف الخطوط اللي إيه، تحت الماء الخطوط اللي البلاد؟
تحت الماء التي يربط بيانات السحابية وبيانات waxaa intaasi dheer in gobolkan laftiisu uu noqday marinka ugu muhiimsan ee ay maraan fiilooyinka isgaarsiinta internetka caalamiga ah ee badda hoostooda mara fiilooyinkaas ayaa gudbiya xogta muhiimka ah ee caalamka xogta dijitaalka iyo ganacsiga elektroniga ah gobolka geeska afrika gaar ahaan kenya iyo qaybo ka mid ah jabuutina waxaa ku urursan tiro aad u badan oo fiilooyinkan ah waxayna isku xiraan bariga dhexe geeska afrika aasiya iyo suuqyada yurub inta badan xogta ka timaada mandiqada khaliijka gaar ahaan midda la xiriirta suuqyada maaliyadeed ee dijitaalka ah kuwa saamiyada iyo sidoo kale israa'iil waxay sii martaa marinadan tani waa mid ka mid ah sababaha ay u doonaysa israa'iil gobolkaasi geeska afrika sidaasi daraaddeed sababta labaad waxay tahay in gobolkan uu noqday waxa loo yaqaano qolka xakamaynta ha noqoto dhinaca internetka ama xogta dijitaalka qodobka saddexaad oo aan u arkay in uu ka muhiimsan yahay wax kasta waa helitaanka iyo sahminta kheyraadka dabiiciga ah gaar ahaan waxa loo yaqaano macdanta mustaqbalka waxaa la sheegay in maamulka somalilan uu muddo toban sano ah isku dayey in maraykanka uu ka helo aqoonsi isagoo beddelkeeda u soo bandhigaya kheyraad qaali ah iyo macdanno istraatiiji ah kuwaasoo muhiim u ah tiknolojiyadda mustaqbalka hase yeeshee ilaa hadda wax soo saarkooda si dhab ah loogama bilaabin dhulka somalilan kama hadlayo oo keliya gaaska laga helay dhulka soomaalida ee etoobiya sidoo kalena kama hadlaya keedka dahabka ee ku jira eritereya guud ahaan kheyraadka dabiiciga ah ee gobolka waxaa loo qaybiyaa saddex nooc nooca koowaad waa macdanta istraatiijiga ah iyo kuwa qaaliga ah macdantan waxay muhiim u yihiin maraykanka iyo shiinaha labadaba gaar ahaan tartanka xooggan ee u dhexeeya labadan dal ayaa wax weliba sii horinaya waxaan marar badan maqalnaa magaca gaafa ereygan waxaa laga soo gaabiyey shirkadaha waaweyn ee maraykanka sida google apple facebook iyo amazon mararka qaarkood waxaa lagu soo daraa shirkad shanaad sida tesla taasi oo iyadana ku tiirsan macdanada muhiimka u ah tiknolojiyadda casriga ah iyo tan mustaqbalka
gafa hiya google facebook amazon الشركات الأمريكية الأربعة أو الخمسة الآن حاليا إذا أخذنا شركة تسلا الجديدة التي انضم إليها dowladda shuuciyadda shiinaha ayaa bariga afrika ka dhigtay albaabka ay ka gasho qaaradda afrika gaar ahaan awooddeeda ganacsi ee baaxadda leh shiinuhu wuxuu mandiqadan u arkaa mid uu ka heli karo inta badan macaadiintaay u baahan yihiin warshadihiisa teknolojiyada soo saara halka maraykanka uu isna u arko aag muhiim u ah arrinkaas oo keenaya in dhowaan uu maraykanka go'aansado sidii uu saldhigyo uga samaysan lahaa bariga iyo waqooyiga soomaaliya waxaa jira gacan yar oo u eg marinbadeed kaasi oo dhaca gobolka bari ee dalka soomaaliya gardafuu wuxuu xidhiiriyaa badweynta hindiya iyo gacanka cadmeed waxaana halkaa mara maraakiibta dowladda shiinaha ee badeecadaha isaga kala gudbiya dunida inteeda kale sida uu mar kale sheegayo falanqeeya idriis
المنطقة الجغرافية نفسها باعتبارها مطلة على المحيط الهادي طريق لقناة السويس بها باب المندب لكن بها أيضا 360 جزيرة هذه الجزر gobolkan juqraafi ahaan waxa uu ku teedsan yahay badweynta hindiya waxaana ku yaala marinka baabulmandeb hase yeeshee gobolka waxaa sidoo kale ku yaala ku dhowaad ilaa saddex boqol iyo lixdan jasiiradood jasiiradahaasi badankooda waxay ku yaalaan goobo istraatiiji ah oo laga ilaalin kara ama laga kormeeri kara badda cas inta badan waxaan ka hadalnaa marinka baabulmandeb hase yeeshee waxaa jira marin kale oo aanan muhiimad ahaan ka yarayn kaasoo loo yaqaana marinka gardafuu waa mid isku xidra badweynta hindiya iyo aasiya waxuuna ku yaalaa cirifka bari ee soomaaliya ganacsiga ka yimaada shiinaha intiisa badan waxa uu sii maraa marinkan maraykankuna waxauu isku dayayaa in meel u dhow marinkan uu ka helo joogitaan si mustaqbalka dhow haddii uu dhaco dagaal dhaqaale ama dagaal kale oo dadban uu awood ugu yeeshay in uu xanibo halbowlahan muhiimka ah dhaqaalaha shiinaha waxa uu si weyn ugu tiirsan yahay badeecadaha iyo isku socodka ganacsiga haddii la xiro marinada badda ee muhiimka ah waxaa si weyn loo wiiqi karaa qayb badan oo ka mid ah dhaqaalaha shiinaha arrintan ayaa sidoo kale sharaxaysa muhiimadda mashruuca shiinaha ee loo yaqaano hindisaha belt and road حربا اقتصادية أو حربا من أي نوع آخر بالوكالة يمكن أن تغلق شريان تعرف اقتصاد الصيني اقتصاد السلع إذا أغلقت المضائق فقد قضيت على نصف اقتصاد الصين وهذا الذي يفسر حتى طريق الهزام
laacibiinta waaweyn ee deganaanta u diidan geeska afrika waxaa calanka u sida maraykanka iyo shiinaha halka ay soo raacaan dowlado ay ka mid yihiin masar imaaraadka carabta iyo yahuudda sahyuuniyadda loolanada ugu daran wuxuu ka taagan yahay marinbiyoodyada oo muhiimad u leh ganacsiga iyo isgaarsiinta internetka halka macaadinta iyo shidaalka ayana yihiin cawaamil kale oo colaadda sii dhaqaajinaysa
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xaggee ayay u jihaysan doonaan ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan soomaaliya haddii uu soo idlaado mashruuca kufaarta afrikaanta ee marxaladda gebidhaclaynta ah haatan ku jira qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgal qaraxa ayay maanta ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin isgoyska fagax ee magaalada muqdisho dhimashadu waa laba murtad oo midig yahay taliyihii barta kontarool ee la beegsaday dhaawacuna waa murtad kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xaggee ay u jihaysan doonaan ciidamada etoobiya ee ku sugan soomaaliya ad waa defense intelligence iyo strategic studies waa machad cilmi baariseed oo xoogga saara difaaca iyo amniga etoobiya wuxuu walaac xoogan ka muujiyey go-aanka maraykanka ee joojinta taageerada saadka ee isbahaysiga eysom warbixin uu soo saaray machadkan etoobiyaanka ah ayuu ku sheegay in tallaabada washington ay ku soo aadayso xili aysan isku filnayn maleeshiyaadka villa soomaaliya islamarkaana ay si weyn ugu tirsan yihiin taageero dibadeed dhinaca jihaadiyiinta al-shabaab ayaa warbixintu tilmaantay in go-aanka maraykanku kusoo beegmayo xili ay sii xoogeysteen islamarkaana isku fidiyeen dhul aad u ballaaran arrintaas oo macadku xusay in welwel xoogan ay ku hayso etoobiya khatarta ugu weyn waxay noqon kartaa si tartiib ah usii ballaarato xorriyadda dhaqdhaqaaq ee jihaadiyiinta taas oo u ogolaan karta al-shabaab inay si weyn uga dhex shaqayso deegaanada ay ciidamadu ka yaraadaan ay tiri warbixintu waxyaabaha wakhti xaadirkan la gudboon dowladda xabashada etoobiya oo macadku soo hadal qaaday ayuu carab dhabay inay ka mid tahay in ciidamadeeda ay isugu ururiso dhinacyada u dhow xuduud beenaadyada ay wadaagaan etoobiya iyo soomaaliya etoobiya waxay u badan tahay inay ciidamadeeda ku ururiso goobaha ugu muhiimsan ee amnigeeda gaar ahaan agagarka baydhabo ee baay iyo bakool iyo gado oo ku dhow xuduudaha etoobiya iyo kenya ayuu yidhi machadka e d d i s warbixintu waxay ka shanqarisay in ciidamada xabashidu ay si tartiib ah ugu gudbi doonaan difaaca hore islamarkaana ay xoojin doonaan difaaca xuduudaha maadaama la filayo ay tiri in al-shabaab ay yeelan karto xorriyad dhaqdhaqaaq oo ka badan tii hore kabixitaan deg deg ah wuxuu abuuri karaa daldaloolo amni oo ka dhasha xuduudda wuxuu wiiqi karaa shabakadaha sirdoonka etoobiya wuxuuna maamulada soomaalida ee etoobiya ay taageerto u bandhigi karaa cadays weyn oo kaga yimaada al-shabaab ayay tiri warbixintu machadku waxa uu hoosta ka xariiqay in ciidamada etoobiya ay noqon karaan kuwa si weyn loogu ururiyo marinada istaraatiijiga iyo xuduudda iyadoo dhanka kalena adis ababa ay xoojin doonto ay tiri warbixintu difaaceeda gudaha etoobiya walaaca uu machadkani muujinayo ayaa imaanaya xilli caqabado amni iyo kuwo dhaqaale oo in muddo ah haystay ciidamada afrikaantu ay kasii dareen kadib markii maraykanku uu dhowaan shaaciyey in uu ka joojinayo saadkii uu ku taageeri jiray howlgalka eyusom waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa ku dhowaad afartan qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay kenya khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil baabuur oo ka dhacay dalka kenya gaar ahaan deegaanka ikangavya ee ka tirsan ismaamulka makuweni shilka uu yimid markii uu rogmaday gaari nooca dadweynuhu raacaan ayaa gallaaftay nolosha ugu yaraan toddoba qof oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa gaariga rogmaday halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen soddon kale ilawareedyo deegaanka ah ayaa sheegay in gaariga rogmaday uu siday xubno qoys iyo saaxiibo ka kooban oo ka soo ambabaxay deegaanka thungoni oo ka tirsan bariga kibwezi kuna sii jeeday deegaanka muumba ee ikongava kenya waxay ka mid tahay wadamada dhaca afrika ee ay ku badan yihiin shilalka gaadiid ee dadka badan gallaafta waxaana sanadkiiba la diiwaan geliyaa kiisas badan oo shilal ah iyo dhimashada iyo dhaawaca kumanaan qof waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa xukuumadda muqdisho oo mar kale caasimada ka bilowday boobka dhulka qubuuro tobannaankii sano ee lasoo dhaafay dad lagu aasayey xukuumadda muqdisho ayaa amar ku bixisay in la faago qubuuro ku yaal dhabarka dambe ee xarunta lagu magacaabo asluubta ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku aasan yihiin dad badan oo soomaaliyeed wararka ayaa sheegaya in dhulka ay qubuuruhu ku yaalaan loo qorsheeyey in muddo dheer kadib loo gacangeliyo ganacsato xiriir dhowlo leh madaxtooyada villa soomaaliya taasi oo dhalisay walaac iyo murugo xoogan oo ay muujiyeen qoysaska dadkooda halkaasi ku asnaa qubuurahan waxaa ku aasan dad badan oo shacab ah waxaana dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay lagu aasay kumanaan qof oo reer muqdisho ah qoysaskii dadkooda ku aasnaa qubuuraha ayaa lagu wargeliyey in ay la baxaan dadkooda hase ahaatee waxa ay la kulmeen xaalado adag kadib markii ay tageen xabaalihii ay ku aasnaayeen dadkooda oo la faagayo mahadsanid walaalka maahir maxay ahayd hadalhayntii ugu weyneyd ee maanta taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka n baraha bulshadu ku wada xiriirto waxaa si aadaha looga hadalhayaa hadal uu xasan gurguurte ka jeediyey magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud muuqaalkan oo si aadaha la iskula dhex qaaday baraha facebook tiktok iyo twitter oo hadda ex loo yaqaan waxaa lagu daawan karaa xasan gurguurte oo odhanaya dhulalka magaalada dhuusamareeb waa qaali wax la malaysan karo ma ahan waa sida muqdisho arrinkaas ay dadku badankood u arkeen baaq ah in xasan gurguurte uu u tafaxaydanayo dhul uu ka boobo dhuusamareeb si la mida dhulalka muqdisho kumanaan kun oo qof ayaa arrinkan ka warceliyey waxayna sheegeen in xasan uu doonayo boobidda dhulka reer dhuusamareeb oo horey uu u soo dhacay dhulalkoodii muqdisho dadka arrintan sida aadka ah uga warceliyey ayaa hadalka xasan u arkaa mid halis ah maadaama uu yahay shakhsi horar ku ah dhulalka shacabka iyo kuwa danta guud bal aan dhegaysanno codka xasan gurguurte dhulka dhuusamareeb waxaa igu sii dara maanta la iiga sheekaynaya dhulka dhuusamareeb magaalooyinka soomaaliya ku yaallo muqdisho ku jirto dhulalka ugu qaalisan oo ka mid yahay inaad dhul ka iibsata magaaladan yacni waa wax la yaab la waaye qiimaha uu dhulka dhulka dareenka ay bulshadu ka muujiyeen hadalka xasan sheekh ayaa bannaanka soo dhigaya sida dadku u karaahsadeen madaxa kooxda riddada soomaaliya cabdiwahaab bal aan eegno qaar ka mid ah komentiyada ama faallooyinka laga bixiyey hadalka xasan gurguurte axmed cali cabdi waxa uu yidhi khalaas dhuusamareeb waa u dhammaatay saciid cabdulaahi sulaymaan waxa uu barta facebook uga warceliyey xasan sheekh qiimaha dhulka iyo dherarka badda soomaaliya wakhti badan buu geliyey si uu u kala tuuro maxamed qadar qof lagu magacaabo waxa uu leeyahay dhul iyo odaygan maxaa kala haystaa maddilaalba qiimaha iyo waxa uu akhrinayo maxay tahay buu yidhi hereeri cilmi waxa uu yidhi ka waran ee siddeed iyo tobanka gobol ee soomaaliya dhulka danta guud ee ku yaala dusha ayaa laga xifdisan yahay faadumo ibraahim gabar lagu magacaabo waxay leedahay gurguurte isagu waxaan dhul ahaynba ma arka miya malaaq xasan qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay duqa caasimadii ayuu soo burburiyey reer dhuusamareebow iska ilaaliya yaasiin cusmaan waxa uu yidhi qax ayaa u bilowday reer dhuusamareeb mar haddii uu xasan xarashte xalay u soo hoyday cali deeq waxa uu leeyahay iimaanlaabe habeen iyo maalin dhul masaakiin leedahay sidaad ku dhici lahayd miyaad ku fakaraysaa allow ummadaada ka qabo kan ayuu yidhi cabdiwahaab faallooyinka dadku ay ka dhiibteen hadalka xasan sheekh maxamuud aad bay u badan yihiin halkaas ayaana ku hakinayaa
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka waraarka markan iyo degmada galhareeri ee wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud oo lagu caleema saaray nabadoon cusub munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayna ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada galhareeri culimo nuqabo abwaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo weliba sidoo kale ugaaska guud ee beesha mursade ayaa ka dhacday degmada galhareeri munaasabadan ayaa lagu caleema saarayey nabadoon cusub oo ay dooratay jufada dumaal oo ka tirsan qabiilka mursade waxaana nabadoonka cusub loo magacaabay cabdinuur ciise cumar oo beddelay nabadoonkii hore ee beesha abuukar ciise ugu horreyn waxaa ujeedka xafladdah iyo caleemasaarka naqiibka cusub ka hadlay nabadoon cabdulaahi sheekh maxamed weheliye oo ka mid ahaa odayaashii isku soo dubariday xafladda caleemasaarka awalan waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanau watacaala inaga dhigay dad muslimiin ah ahlutawxiid ah inaga dhigay dad ehel ah raxim ah allahaas oo nagu kulmiyey makaankan ama xafladda qayimka ah annagoo ka arrinsanayna ama ku caleema saarayna mid ka mid ah nabadoonnada beesha habeerdile si gaar ah jilfada reer habe reer reer dumaan waxaa mahadsan kasoo qaybgalayaasha xafladdan meesir walba iyo mas-uuliyad kale kastii oo ay ku taagan yihiin waa mahadsan yihiin waxaa mahadsan wilaayadda islaamiga ah si gaar waaliga degmada iyo mas-uuliyiinta kale ee la socota ee kasoo qayb galay xafladdan qayinka ah way mahadsan yihiin waxaan u mahad celinaynaa waaska guud ee beesha mursade kaasoo asuguna nagala soo qayb galay xafladdan waxaan u mahad celinaynaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha hadday yihiin mucallimiinta hadday yihiin ganacsatada hadday yihiin nabadoonnada iyo hadday yihiin dhallinyarada mansil walba iyo mas-uuliyad kasti oy ku taagan yihiin waxaan leenahay bacdillahi waad mahadsantihiin intaa ka bacdi wixii wacdiya iyo wixii waano ah culammada ayaa hore uga hadashay ilaahay hanagu anfacaan leenahay waxaan rabaa xafladdan waxay soo jiitamaysay wakti dheer ay soo jiitamaysay waa garab ka mida garbaha reer habeen dille ee si guud mas-uuliyadda aan ugu hayo iminka wakti dheer waxaa mas-uuliyaddan ka cabanayay oo soo gudbinayay abuukar ciise ka maamul ahaan iyo ka nabadoon ahaanna in uu iska wareejiyo reer dumaal ay ula yimaadiin cid ku medesha mimbarkii hore ugu metelaayay waa isla aqbalnay wadahadal kadib wakti dheer kadib waxaa ilaahay mahaddiis ah inay maantay ay noo taagan tahay gebagabadii uuna wareeji doono xilkii horey ugu hayay kuna wareeji doono cabdi ciise uu ku wareeji doono cabdi ciise ma ahan nin nagu cusub ma ahan runtii waxgaradkuu ka mid yahay dadka aan naqaanuu ka mid yahay dadka wuxuu ka mid yahay ka shaqeeya wanaaguu ka mid yahay waxaan leeyahay mas-uuliyadda lagu saaro ilaahay kula qabtaan leenahay kuna soo dhowaaw waxqabadaa lagaa rabaa waxaan leeyahay mar kale mar kale waa mahadsan tihiin waxaana dardaarmaynaa ilka wada jiray wax ku gooyaan leannahu mu'miniintu waa dhis isku xiran oo gobolba gobolka kale u adkeeyo annagu marka waxaan nahay dad isku xirraashahoodu ousan hadda degmadan galhariir ka bilaabin kama bilaaban abuuna aadan uu ka soo bilowday ilaa yowmna haadaa intii la soo marayna dadka muslimiinta way isku xirraayeen inta nololu jirto magacaasu jirana way isku xirraan doonaa insha allahu annaguna jiil alla looga mahad celiyaanba ku soo aadnay li'annahu wakti adag aa nabadoonna soo jiri jireen layskaba garaacaaba hadduu hataa aayad sheegaba layska garaaca oo kan ugu dhowba oo garaaca maanta marka ayadoo shareecadii la fahamsan yahay ayadoo in la tadbiiqiyo la ogol yahay culays weynu nama haayaan leeyahay ilaahay baan uga mahadnaqaynaa ayadaas lafteedu nicmo weyn oo ilaahay nala kulmiyo waayo ka mahadnaqin mudan waaye rabbina waa uga mahadnaqaynaa mar kale mar kale waa mahadsantihiin wajasaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa la guda gelay xafladda waxaana kelimaddii xil wareejinta la siiyey nabadoonkii hore ee jufada dumaal ee xilka wareejinayey bacda salaam aniga oo ah macallin abuukar ciise xuseen nabadoonkii hore oo beesha reer dumaalna ah si aan anigu u codsaday inaan mashquulahay akhyaarta iyo akribada reer dumaalna way iga qaadeen waana soo doorteen nabadoon cabdinuur ciise cumar aniguna waa ugu duceyha waanu dhiibaa in shaa allahu biidn illaahi kariim si hufan oo qalbi iyo kash iyo laab ka soo go-ay leh oo ilaahay aan la tawagelayo in ilaahay adduunkana nimco uga dhigo aakhiradana janna uga dhigo mas-uuliyaddana ou la qaado biidni illaahi kariim asalaamu calaykum intaas isaga soo gaabin aniga kaasi waxa uu ahaa nabadoonkii hore ee jufada dumaal ee beesha murursade haatanna waxaa makarafoonka la wareegay nabadoonka cusub ee beesha naqiib cabdinuur ciise war ma dhibna wax walba oo ujeedku ahay waa laga soo hadlay anigana dardaaranna waa qabaa ducana waa la ii ducey allah ii aqbalo meeshaana waxaan isugu nimiday sida adayaartu ay horay u bayaaniday macalin abuukar ciise xuseen oo muddo badan reerka beesha reer dumaal hoggaan u ahaay oo cuslaystay oo ka cudur daartay tolkuna uu ka talaystay codsi aniga ay ii keeneen hoggaankaas inay maarata ii idmadaan shareecatal islaamna ay yihiin waxaan ku hoggaaminaa aniguna waan ka aqbalay waana laygugu duceeyey insha allah ilaahay weyn idinkiis waxa aan ku ballannayna oo ballantaynu tahana adduunya iyo aakhiraba ilaahay han nagu liibaane waa shareecat lislaam kitaabka qur-aanka iyo xadiiska rasuulka allah insha allahu ballanteenu sidaas waaye xilka macalinku wareejay oo aniga la eegiyo aniguna waa la wareegay ummadda muslimiinta iga soo horjeedaahuna xilkaas miisaan ka badan ilaahay inuunan kolkaygana ku aanfay anigana uunan igu fasahaad oo adduunya aakhiraba adduunyadana mid nicmo aan kala kulmo iyo xasiloon aakhirana aan camal jannada egeey aan kala kulmo ummadda muslimiinta oo bah iyo boqora ama nooc walba lah muhaajiriin iyo ansaar ha iigu duceeyo anuguna waxaan ballan qaadaa inaan cadaalad iyo islaamnimo shareecada ilaahay waafaqsan inaan ku dhexdhexaadiyo muslimkana kula xiriiriyo iyagana aan iskula xiriiriyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allahu akbar intaasi kadib nabadoonnada kale ee beesha murusadeh ayaa iyaguna sheegay inay gacmo furan ku soo dhoweyn doonaan naqiibka cusub ee naqiib cabdinuur ciise
waxaan leenahay tawfiiqda ilahi ana waafajiyo waxaan nooqeyna aqyaa dumbale aan lagu hanuunsho xafladdan qaaliga iyo quruxda badanee dadkii noo diyaarina dembigooda laa dhaafaan leenahay waxay la baxeenna miisaanka qiyaamaha allah u saaro intii wax ka dhimina waxaa leena deecaan daawo allah uga dhigo intaas ka gadaal hadalkii waa iska gebagebo hadda rag ka hadli lahayna uma dhinno haddaanase ka aalin waxaan leeyahay ninka la yidhaahdo cabdinuur ciise cumar sabriye in odayga oo la soo keenay meel dhowna aan laga soo qaban cidda muskeeda laga soo qabtinoyaan garannahay cabdinuur waa keenteene yaan lagu durin xilkaad u dhiibteen in lala shaqeeyo waa garatiine oo la garab galaan idinkula dardaarmaynaa naqiibkii hore u haayeyna walaalkii igu horreeyaa sheegay bayaxa u beesha dumaalo u ahaa maxaa yeele buuqii iyo xasaraadkii iyo wixii jiri jiray dhammaan waa yaraadeen markii asiga loo dhiibo inuu macduur yahana waa ku ognahayo ilaahay macbuuda jannadiha ugu bishaareeyo inta u qabta miisaanka allah u saaro waalidka allah u caafiyo asigana allah caafiyo intaasaan rabaa inaan ku soo gaabiyo wabilah tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu waxaan leeyahay horta ammaano weyn waaye odatinimadu odatinimadu waa ammaano weyn odatinimo ninka qaadaya waxaa korkiisa ah inuu yacnii dad baa uga horreeyey odatinimada nin walbana uun qaabuu ku soo maro odatinimada nin waxa waaye khasaarow afka la gelayaa nin khasaarow afka la gelayaa ninna ilaahay subxaanahu wa tacaala faa'iidow siinaya maxaana kala beddelaya yaa ninkii ku dayda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo khulafaa'u raashidiin iyo ciddii raacday oo wanaagsaneed odatinimada ay soo mareen yacnii ciddii raacda waxa waaye waa faa'iideewa ciddii ka leexata oo meel kale u leexisa yaa ciddaasoo khasaare afka la gelaysaawa waxaan waaninayaa odayga la saaraya cabdi ciise cumar waxaan u dardaarmayaa ilaahay subxaanau wa tacaala ha la garab galee inuu cadaaladda ku dadaalo inuu cadaaladda ku dadaalo ummaddan dumaal ah dhibaato badanay soo mareen yacnii kuwa ilaahay mahadiyo inuu ka dhigo uma asigana ay mahadiyaan ha ku dadaalo saas ayaan hadda maanta u dardaarmayaa abuukar ciise ilaahay khayr ha siiyo haddii ou yacnii ma- maanadan isu arkay xoogaa yacnii ama dhibkaasoo gaara ou is yiri ou iska wareejay waddo sharciyahoo la yaqaan wa asigana ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha siiyo waxaa laga rabaa haddee shaqadu weli kama digin oo asigaas ayaa la shaqayn ka raba anunko dhammana la shaqaynay naga rabaan wa waxaan milicsanayaa haddana dadka dumaalka oo yacni gogoshaan dhigay oo odaga caleema saara dumaalow waa ognahay waxa aan soo marno waxa aan soo marna waa ognahay oo bikayri sharci yaa sideedba ma og tahay maahan aayadda qur'aanoo ku taal walaa takunuu kaladiina tafaraquu waikhtalafu min bacdi maa jaa'ahum albayinaat intay noogu qoran taha wa in la raaco waa loo baahan yahay odagaas asiga waajib waxaa ku ah ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inuu nagu wado anunkana waajib waxaa nagu ah inaan addeecno haa dumaalow waajib waxaa nagu ah inaan addeecno asigana waxaa waajib ku ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa nagu wadaa waajibka ah marka aan qaadanno war dumaalow ma qaadannay wadaadkaas waa addeecna sow ma ah khayr allah kuli waxaan leeyahay marka waanada iyo wacdiga allah nagu anfaco gooshaan quruxda badanna ilaahay baa ku mahadsanna suuqaan keenay walaalihii dhigay ajri xasano dheeraad allah siiyo walaalkii ninkii la idhaa waxaan leeyahay marka walaalkay khayr allah siiyo soo shaqay jiray macal abuukar wax badan uu soo shaqeeyey codsigiisii maadda ay qaraabadii ay aqbashay walaalka la keenana nin odaya oon aad iyo aad u naqaano waaye wax badanna nala soo shaqeeyey xilka allaha la qaado xilkan xil aada u culus waaye waxaanse leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala hanagu dembi tiro dadkaan haayo xilka ummaddana kuwa cadaalad ugu shaqeeya allah naga dhigo walaalka xilka loo dhiibana ilaahay ha la garab galo waxaan leeyahay si cadaalada oo diinta iyo dalka ugu shaqeeyo sidii hore loogu duceeyey allaha la qaado walaalaha xilka u dhiibana siday ugu dhiibeen ay maanta ay u sheegeen inay u adeecayaan kuwa u dhaqma oo ku qaatumaysta allah uga dhigo annaguna insha allah waa soo dhoweynaynaa maadaaan colays kuga horeynay waana la shaqay doonaa insha allah haddii ilaahay aqbalo wixii wanaaga oo waxaan iskula shaqay doonaa ninka leeraa ummaddaas muslimiinta loogu shaqayhaa wixii kalena garabkaan ka qaban doonaa wixii bariiqa ah insha allah haddii ilaahay yidhaahdo waan u ducaynaynaa si qaasa cabdi ciise dad un habeenna ka soo horreeyaan nahay intaan hadda shaqayhaynana waa nala shaqayhaya isagoon hadda caleema saarayn nabadoon horo waaye nabadoon horoon caleema saarayn waaye ilaahay waxaan ku madanhaynaa dadkii ee, alla garansiiyey ilaahay kor ha ka dhigaan leenahay isagana xilka allaha la qaado annaga dhan allaha nala qaado ee, caqli iyo maskax dhallin yar oo nagu soo siyaada waaye anigu nin hadda waxaan ahay marka sano toddobaatan dhamay raba waxaan leeyahay wixii nagu soo kordhay waa noo soo kordheen nabadoon ina islaam waayo jinfa nabadoon kama ah mahaan soomaalida joogto oo uu nabadoon u yahay uu tegaa dadkiisa bulshaha uu leeyahay abaana ilaahay baa ku mahadsan makaankaanana sugu nimid awoodda ilaahay waaye awooddayna maahan meelay ku dhammaatay meelay ka bilaabata ma leh ilaahay baa mataqaanaa intaan maanta xafladdan sharafka badan noo qadiray inaan isugu nimaad annaga oo beesha heer dumaala oo nabadoonka cabdi is umar doorannay haddana ninka la yidhahday kuma qaade beesha marta sharafka ahoo saddex sagaal oo dhan iyo mataqaanahay muslimiinta kaloo la degan baa ay ka soo qayb gashay xafladdan sharaf kale xaflado badanaan soo dhignay waaga ma arag waa ninka la yidhaha ka mahad celaynaa nabadoonkana dadka akhriba ayoo soo duuba qaraabada ayaan nahay fardahan la keenay hidaha dhaqanka waxay ugu hidaha dhaqanka waxay ugu fiican yihiin la dhigo sharafkan waa dhignay waa keenna meelo goobo badanha la ysaga keenay oo gobolka galguduud ka mida qaasan degmada galhareeri aa la ysaga keenay marka waa u mahad celaynaa barta sharafka noo yimid iyo waxau ahay nabadoonka cusub oo maanta aan u ducaynay ilaahay mataqaan hala samageeyo ilaahay hala sama qaado annaguna haddaan beelnaa waa la shaqayhaynaa si walbaba oo la shaqayhaynaa carruurta waa joogtaa dumarku waa joogaa ciyaarta waa joogtaa culammada waa joogaan inta beelahu ka dhasho ah ugu dambayn waxaa kelimad la siiyey ugaaska guud ee beesha murasade ugaas cabdulaahi daahir axmed
وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أن أخيارتا يمرتي شرفك iyo kasoo qaybgalayaasha iyo beesha duubanaysa nabadoonka magacaabatay oo xaflad dhigtay caleemasaarka samaysay dhammaantiin waad mahadsantihin mahadda alla ka bacdi waan idiin mahad celinaynaa runtii xaflad qaali ah iyo caleemasaar aad u awood badan una farxad badan hambalyo iyo bogaadin ay ku dheexan tahay dadka wejigiisu aad u furan yahay farxad weyn ay ka muuqato sawiraa meesha lagu soo dejiyey xaaji cabdinuurna wuxuu yidhi geela iyo waxay yihiin iyo idahaanu nabadoonku waa nabadoon dad dad waaye waxaan u qaataa aniguna si kale oo waxaan is idhi niyahow caano iyo hilib idaadaa la cunaye ma ayagiiaa laga wadaa oo nabadoonku wax walba waa isku jiriyaa laakiin waxa meesha lagu cunaa waxay ahaayeen caano geel iyo hilib idaad oo aad u fara badan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran akhyaari maantay reer dumaal dadnimo weyn ayay muujiyeen horena ay u lahaayeen haddee reer dumaal reer galhariiri keliya ma ahani waxay gaari waayaan waxaa la rabaa reer dumaalka bannaanka jira inay dhammaystiraan annagu intaan qaban karna waana kaas ayay u eg taha arrintu xafladdii iyo caleemasaarkii iyo iskudubaridkii reer dumaal iyo wixii ku dhex jiray gogashaan waa tii xafladda soo ma jirin gogle hore oo ka badan oo intaasoo mar la fadhiistay oo wixii shakaawaadka lagu xalinaa soo ma jirin goglahaasoo dhan qarashaa ku baxay gogoshaanina waa gogosha xafladdii weyneed wayna noo fiicneed in maaragta dadku ay sidaas ay u ogaadaan ama u fiirsadaan runtii dardaaranka ninka nabadoonka beesha looga dhigay waxaa la rabaa cid kasta oo wacdiyo cidda ugu horraysa ee naftiisa waayo waa inuu ku ducaysto ou barto ducooyin u khaas ah oo inaan la dhuminin asna ousan wax dhumin inuu asagu maaragtay ilaahay waddada fiican tuso midda shayddaankana ilaahay ka leego waxaa waaye marka waxbarashadiisa iyo shuruudda waxaa jira arkaana oo muhiim ah oo asaasiyaad la yidhaah asaasiyaadkiisa waa inuu dhisan yahay hadduusan hore ugu dhisnayna ou sii siyaadsado amaba ou arrintaas aad ou muhiimadda siiyo inuu inuu qof qof dhisan ilaa kitaabow wax ku xakumaa xukunow leeyahay hadda kabacdi waxaad dhici doonta inuu laba nimo ishaysato uu yidhaahdo adiga waxaad ku xakumantaha saas adna saas labadiinu saas kala qaad samcan wadaacanaa la rabaa waxaasu haddee yihiin wax shareecada islaamka waafaqsan qofkaan hor sidiisa waxaa lagu khilaafi karaa ilaa an tarow kufran bawaaxanaa la yidhi mogta inta kale waa lagu adeeca ismaqal iyo kala dambayn inaad ku dadaashaan walaalkiin oo runtii ay ku tahay arrintaanu arrin aad u culays badan inaad inta qoorta u gelisaan sida culummadii iyo waxgaradka hortay u sheegeen eed la daayaan waxaa waaye arrin khatara waayo arrintaas waxaa la rabaa ama dad kale aada ama dhexdiinna aadee reer dumaal waxaa idi saaran nabadoonka aad maanta xafladda u dhigteen oo aad caleema saarteen oo xoolahan faraha badan aad ku bixiseen inay ka muuqato asagana muhaajiriinta nala joogto iyo ragga walaalaheenna iyo ahalka dhammaantiin adinkana si gaar ahan waxaan kugu mahad celinaynaa sida sharafta laho adiga soo qayb gasheen si guud wilaayada degmada oo qayb weyn ka qaadata arrintan soo daadihaysay waxay yacni turxaan bixina wax kasoo turxaan bixisay iyo wilaayadii gobolka oo arrintan la socota dhammaan waa u mahad celinaynaa ayagana sida wanaagsan u soo shaqeeyeen waa u mahad celinaynaa intaas waxaan aakir kelmadayda ugu dambaysan waxaan ka dhigaa duco ilaahay towfiiqda allahna waafajiyo cadowga muslimiinta alla ha jebiyo gaalada alla ha jebiyo ilaahay waxaan ka barinay gaaladu waxaa waaye waxay joogtaa aakhiray joogtaa aakhirkeeda ayada allah ku baabi'iyo nabadoonkana ilaahay kor ha ka dhigo taladiisa tala toosan allah ha ka dhigo dadkiisana kuwa taabacsan allah ha ka dhigo diisana mid shareecada islaamka waafaqsan allah ha ka dhigo war nabadoonka waa maqalnay waan aragnay waa dhegaysanay waa fiirinay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu markii ay xafladdu soo dhammaatay ayuu mar kale ugaaska guud ee beesha mursade ka hadlay nabadoonka cusub iyo taariikhdiisa oo kooban caleemasaarkii nabadoon cabdinuur waaye sabriye sabriye waxaa waaye awowgiisii saddexaad waaye awowgiisii labaad waaye sabriye uu ku magac dheer yahay waxaa la rabaa een, maanta aad ayaa dadku noocyaal badan iyagoo ah rag iyo dumar intaba ay ku faraxsan yihiin een, runtii waxaa farxad loo ah caleemasaarka iyo caano kushubka nabadoon sabriye ayaa la yidhaha nabadoonkan waxaa weeye awowgiisii labaadaa sabriye la yidhaha marka insha allahu tacaala waxaa la rabaa waxaan kula dardaarmaynaa een, dadku say ugu faraxsan yihiin inuu mar kasta uga farxiyo oo sidaasoo kale ugu faraxsanaado oo uu ula socoyo xaaladooda ee ninkaan nabadoonka eh waa waxaa weeye waa reer galhareeriyuu joogaa wuxuu ka tirsan yahay beesha habaridille oo gashay saddex iyo sagaal haddana waxaa weeye hadda caleemasaarka iyo meel kasta way lagu- waa laga og yahay waxaan maqashiisannahay oo haddana loo soo diraa maaseedyo fara badan oo loogu hambalyaynayo nabadoonka beesha saddex iyo sagaal meel kastoo ay joogto dal iyo dibad ay kasoo hambalyaynayso ay leeyihiin nabadoonka waxaan ka dhigaynaa nabadoonka kii guulaysta allah ka dhigo nabadoonkii waara allah ka dhigo nabadoonkii farxad iyo bogaadin ayaan u soo diraynaa marka nabadoon hambalyadaadu kuma koobna galhareeri farxaddaadu maanta kuma koobna sidaad ula socotid waxaa weeye meelo badan ayay ay taallaa maantay dadku meel saddex iyo sagaal meel kastoo ay jiraan ayay kuu soo hambalyaynayaan adigana waxaa la rabaa inaad maanta u ducaysid saddex iyo sagaal waxaa la rabaa inaad maaragtay habaridile meel kastoo ay joogaan dumaal waxaa weeye waxaa laga rabaa insha allahu tacaala dardaarankeennu waa isku dambeeya laakiin runtii aadaan ugu faraxsannahay wajazaakum allahu khayran maantay waxaa weeye xafladdaanu xaflad aad iyo aad nooga yaabisay wey runtii xaflado kale ayaan soo marnay anugu hadda ilaa usbuuc laba bilood gudahood xafladaha aan tegey waa aaday u fara badnaayeen laakiin xafladdan oo kale ma aanan imaanin fardihiyaa taagan geelii iyo caanageelkii xoolihii adduunyadiyaa taagan dhammaan ummadda tolkayga ama muslimiinta in si soo qaban qaabid ajri xasan allah ka siiyaan leeyahay tolkaygana wixii muraadkiiyo allah sallaan leeyahay muslimiinta dhammaantoodna wixii muraadkooda allah sallaan leeyahay anigana xilka la ii dhiiba allah u garab galaan leeyahay intii ii dhiibatana ilaahay maaragtay muraadkooda ha sahlo anigana ilaahay iguma ceebeeyo iguma aanfeeyo iguma dhibo haddii aqre iguma cadaabo adduunyadana iguma ceebeeyo ilaahay aan intaas ka baryaa haddana qulubtayda waxaan ku jira ilaahay iga warqabo mas-uuliyaddan aniga dooni mayn haddana dooni mayn qudratlqaadir ay ku dhacdo aniga tolkaygu inuu ila milicsado mas-uuliyaddan inuu ii dhiibo culaabta badan leh ilaahayna ha ii fududeeyaan leeyahay inta ii dhiibatana allah ku anfaco inta ka soo qaybin xushana rag iyo doon ijri xasan allah ka siiyo ilaahay waa idankiisa asalaamu calaykum guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen isniin ah waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijka si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عظمى لجيل يملأ